markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah lamaanay cunto ay muddo quudanayeen ogaaday inay ahayd cunto si gaaro loogu talagalay bisadaha amaba mukulaasha saacadihii mid ka mida oo maran ayay tuseen oo ay yidhaahdeen angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani noogu soo celi markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay dee saddexdii qofee waayeelka ahaa ay waajibkooda mariyeen cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale idiin hayaa iyadoo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka siiyey mahadgelin hore xaruntiyo boodiisiyo boodhadii xuskiisa batalaala xeebtiyo xiisaha ku buuray waxay soo martaa burco waxay martaa gabiley dhammaan bari oo dhan bay martaa waxaana kaga jirta ereyga aan ka maqsuuday dhanna baayo waa barigii fogaa baayo luqadda halka laga isticmaalaad garanaysaa
sidoo kale mahad waxa uu caawana inala wadaagi doonaa islamarkaana inagula caweyn doonaa sheeko caan baxday oo loo yaqaano in cali cabdo kabtuun cali cabdooyey layna cali cabdooyey kabtuun cali cabdooyey goormaynu kulanaa kabtuun cali cabde intaas kabtuun buu ku cel heesaba kabtuun ma dhaaf sheekadaasoo dhammaystiranna goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal wakhti ku siman sannadiyo badha dunidu waxa ay la daalaa dhacaysaa sidii loola tacaali lahaa xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameeyey dhinacyo badan oo nolosha ah waxaana marka laga yimaado saamaynta uu sida gaarka ugu yeeshay isu imaatinka iyo weliba barkulanadii bulshada waxa uu si gaara u taabtay nolosha dadka waaweyn iyo weliba kuwa xanuunnada aan laga bogsan la nool kuwaasoo bahda caafimaadku ay si joogta a ugula talinayeen inay isdhowraan si ay fayraska uga badbaadaan haddaba aan ku soo dhowaadee lamaane ku nool dalka faransiiska oo muddo xanuunkaasi ka dhabarayay amaba ka dhuumanayay ayaa cunto ay in muddaha quudanayeen haatan ogaaday inay ahayd mid loogu talagalay bisadaha mukulaasha amaba yaanyuurta waa qofba sida u yaqaanee arrintaasoo markii ay yiqiinsadeen amaba ay qoyskooda ogaadeen ku noqotay mid la yaabkeeda wadata bal haddaba aan soo dhoweeyey waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiin wahagaag bal hadda intaynaan sheekada nuxurkeeda iyo weliba aynaan gudaha usii gelin ama aynaan usii dhaadhicin bal marka hore iyay haayeen dadkani lamaanahan maxay ahaayeen cabdixakiinow lamaanaha ay qisadani ku dhacday waxa ay ahaayeen lamaano waayeel ah oo odaygu waa shan iyo sagaashan jir islaantiisuna waa siddeetan waxaa kaloo wehelisay gabarh kale oo iyaduna ay islaanta walaala yihiin oo siddeetan aan waxba ka yarayn markaa saddexdaa qof ee waayeelka ah ayay qisadani ku dhacday see u dhacday markaa sheekadan horta cabdixakiinow waddamadan reer galbeedka ah marka ay lamaano isqaba carruurta ay carruur dhalay marka ay carruurtu ka korto oo ay gaadho inta badan da'dan lagu qaan gaadho waddamada reer galbeedka siddeed iyo toban iyo wixii ka dambeeyey marka ay gaadhaan way ka guuraan oo lamaanaha ayay guriga kaga tagaan lamaanahaas ayaa markaas dib u bilaaba noloshoodii iyo dee jacaylkoodii oo isku keliyeysta marka haddii carruurtii ay dhaleen ay soo booqdaan iyo haddii ay hadyad u keenaan iyo haddii ay mararka qaarkoodba dee guriga ka caawiyaan oo kale xaggooda horta waa wax aad iyo aad uga weyn haye marka saddexdan qof sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxay ka guureen magaalada sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka britain waxaana u guureen dalka faransiiska waana wax iska caadiya in inta badan dadku markay waaweynaadaan ingiriiska ay u guuraan spain iyo faransiiska iyo talyaaniga oo xaggaa ay qorax u raadsadaan marka markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dilaacay inan ay dhaleen oo sagaal iyo konton jir ah hooyada lafteedu dee hooyo ah ayaa u adeegi jirtay marka caadiyan inta badan adeega way u kala sooci jirtay qudrad hadday noqoto cuntada qasacdaha ku jirta adigu qaybba gooni ayay ugu soo samayn jirtay oo kala gaarba u kala dhigi jirtay si fiican marka waxaa dhacay maalin maalmaha ka mida sidii caadada u ahayd inay adeegii ay u keentay ay u dhigtay talaagada ugu riday kadibna saddexdii qof ee waayeelka ahaa marka usbuuc toddobadii casoo marba adeega inta badan la samaystaa ama labadii toddobaadba cunto ku jirta qasacad ay roolidii dhex gashanayeen oo weliba ilaa inta badan dee maadaama lagu jiray covid sagaal iyo tobanna halkii dee dadku markii hore daasidaha iska iibsan jireen shan iyo lix iyo dersin baa inta badan dadku iibsada ama labayo toban mid ama afar labaatan xabadood marka adigu dhowr iyo toban kartoon waa la qaataa ha kartoono ayaa la qaataa marka waxaad tilmaantay in de adeega intaan la qaadanaya de qiyaastii markaa dee alaab ay muddo isticmaalaan baa loo keenay marka sidee lagu ogaaday in waxaan ay cunayeen aanu ahayn cuntadii caadiga ahayd qasaacada ee bini aadamka loogu talagalay balse ay tahay maxaan ku dhaha tii bisadaa loogu talagalay markii ay inantii angela hollyway ee ay islaantii de odaygan waalidka ay u ahaayeen ay u timi si ay adeegii mar kale ugu doonto ayaa qasacadihii mid ka mida oo maran ayay tuseen oo ay yidhaahdeen angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani noogu soo celi markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay dee saddexdii qofee waayeelka ahaa ay waajibkooda mariyeen cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay haddaynu iyada marka hore intaynu eegno bal dhegeystayaasha u sharaxna dadka aan ogeyn de waddankiio kale markaynu eegno ama wadamo badan oo africa ama de bisadaa cunto caadiyaa la siiyaayo ama hilib caadiyaa la siiyaa amba sambab amba maxaan ku dhaha waxbaa meelaha looga qaadaa qasacadahan iyo baallahani maxay yihiin haddaynu cuntadaa gaar u sharaxno cuntadaa bisadaha la siinaya wax nooceeya
cabdixakiinow adiga laftaada iyo aniga laftayda ayaa mararka qaarkood dukaamadan waaweyne laga adeega markaad gasho aad is odhanaysaa waxni ma cunto dad baa talo mise waa cunto xayawaan waayo daasadaha qasacdahan iminka kalluunka iyo magaran ay ku jiraan iyo mararka qaarkood fruitka oo kale cananiska iyo waxaas oo kale daas qasacdaha lagu soo guraa waxaa jira cuntooyin badan oo qasacdo ku jira oo dadka loogu talagalay sidoo kale qasacdaha qaar lamida oo hadday noqoto kalluun hadday noqoto hilib hadday noqoto buskud iyo waxyaabo kale oo dee eyda iyo bisadaha loo sameeyey ayaa qascadaha lagu soo guraa sawirka oo aad aragto hadda mararka qaarkood haddaanu sawirka oolin qofku ilaa iska akhriyana qascadaha kale cuntada caadiga ah cabdixakiinow kama duwana marka horta qofku markuu soo adeeganayo inuu arkaa laga yaaba lakin haddii qof inta loo soo adeega loo keeno weliba waayeela dee iska daa waayeelkii mararka qaarkood dhalinyaradii ayaaba adiga shakeeyaba xataa weliba aan ku raaciye cabdixakiinow dadka qaar baa waxa ka odhanayaan marka kalluun oo kale tuunaha ayaa inta badan bisadaha loo sameeyaa dee kii kale wuxun baa lagu soo daray wax badanba kagama duwan ayay dadka qaar ku odhanayaan marka marka waa tuunihii oo dee iyagu kana bisad loogu talagalay kana maxaan ku idhaahdaa bini aadamkii loogu tala kana dadkii loogu talagalo loo farsameeyey si fiican waa hagaag cabdixaafid waxaad tilmaantay in dee sa loo kala sooci karaa ay adagto isku eeg tahay laakiinse in sawirka haddaanu qofku arag ay tahay inuu akhriyo waxaa la isweydiin karaa dadkani de walow ay dad waayeela yihiin maanay akhriyin qasacadahan waxa ku yaala se maanay fahmin inay waxaan tahay cuntadii bisadda ingiriiska ayay ka guureen saan kuu sheegay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii faransiiska ayay tageen waa dad waayeela inta badanna qasacdaha qoraalkoodu waa yar yahay dadku markay waaweynaadaana inta badan dee indhaha si fiican wax ugama arkaan marka xitaa inanta lafteeda angela ee adeega u keenaysay waalidkeed ayaa tiri dee inuu akhriska faransiisku uu ku adag yahay waan ogaabay tiro xitaa aniga lafteeda mararka qaarkood baa akhriskaas ii gooyaa laakiin waxay tiri markii hooyadeed ay ii dhiibtay ay tiri hooyo qasacdahan hilibka ku jiraan noogu soo celiya qasacdahan aad bay u macaanayaane waxay tiri waan isu kaa jigaadha bay tiri qosol waxaan sila siyaaba bay tiri kartuuskaa dhan markay dhammaynayeen miyaanay marnaba xitaa dee dhadhanka iyo aragga midna miaanay miaanay miaanay dareemin waa iska fahmi kartaa
dee markaa marba hadday qiyaastii cabdixaafid mar hadday waramayaan oo ay dee saa uga sheekeynayaan dee waxba kumay noqon waxba kumay noqon bay ka dhigan tahay maalina kumay xanuunsan waxbana kuma noqon maca way ka heleen maadaamay dalbadeen ba in loogu soo celiyo cabdixakiiran marka waxaan leenahay dhegeystayaasha aad aa laysaga akhriyo yaan cuntada lagu gurinoon yaan lagu gurin de welina waa dee waana jiraan dad soomaaliyeed oo badan oo xitaa yurub lafteeda marar badan dee wax iibsaday ay wax moodayeen barnaamijyada kale ayaynu kaga sheekayn doonaa aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay halkaad nagala socotaanna waa barnaamijkii caweyska washington markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore isagoo qaybtanna mahad inagula wadaagi doona sheekada caanka baxday ee la yidhaahda in cali cabdo iyo weliba qayb ka mida heesaha uu qaado waraysigan oo isagoo magaalada hargeysa ku sugan uu dhowaana mahad iigu warramay khadka telefoonka ayaynu kasii anba qaadi doonnaa halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa waynu usoo noqonay dhinacan heesaha heesahaagan iyo weliba kuwa hore qaacigeed qaado ee iyagana aad aad dib dhegeystayaal ama bulshada aad u xasuusiso laakiin haddaynu galno marka laga imaado hibada ah inaad heesii qaadayso adiga aad samaynayso waxaa jira iyagana sheekooyin baa jira oo dhinaca waxaa tahay qof bulshada aad ugu dhex jiro aada u furfuran qisooyinka sheekeeya sheekooyin cajiiba bulshada la wadaaga sheeke waxaa jirta aad u qosol badan oo la yidhaha ina cali cabdo sheekada haddaynu eegno ina cali cabdo xagee ka timi
wali horta ku waramo sheekada nolosheeda sheekadii igu yaabka badneed wax yaro ma jirtaa aad siriqan iskaga tiraahdo laakiin kula sal weynaataan halka ila martay faritog dheer bay kula xushaabaan maqli jiray haye inaan sheegin horta sheekada iyo halkaan ka helay barwaxaan jooga markii aan sheekada maqlay laakiin saameynteedii baan kugu sheegayaa sheekadaas dad baa isku dilay inan baa lagu dilay sheekada naftigeeda heestaa haye heesta waxaa la yidhahdaa kaltuun cali cabdo gabadh baa waxay jirta marka inamo waxaa jira gol jimada deganoo waxay daawanayeen fiidoogaygii heestii bay la qaadayeen inan baa soo agmartay inanta shan waxaa la yidhahdaa ina cali cabdo heestii bay ku luqaynayaan ina cali cabdooyey ina cali gabadhii dawad garanaysa gabadh inama hormaraysana way ku qajishay way cayday kabay buu la baxday ina iyada loo jeedo haysataa mid ka mid a inamadii baa soo dhaqaaqo gabadhii buu dhirbaaxaya waa sheeko waa real anaaba yani yani ilaa gurigoodii baan tegey dabeete waxa dhacday gabadhii de gabadh nin walaashii la dilay wuu xanaaqaya gabadhii oysa guriga tagtay inankii baa loo yimid ilkaha lagu dhuftay waxa laysku dilaynaa iyadana may ahayne show sheekadan ina cali cabdoobu dhegeysanayeen ka daawanayeen moobin marka waa saamaynta yeelatay baashi waa saamaynta ayaa haa waxa kale igu yeelatay maalin baa anoo hooyaday wada meesha supermarketka nabirka ayaa anoo kasoo baxayna carruur yarar baa igu soo rawaxday labiyo tobankii duurnimo iskuullada haye ilaahay baa yaabin kala daaqad daaqad dumay kuriga kala soo baxeen i think waxay ahaayeen fontriyo fontriyo dhalinyara heestii balbas loo adiga kugu qaylay ka war inaa ay kaltuun cali cabdooyo wakaa kaltuun wak ilaahay baa yaabi keenay hooyaday wargiy war war waraxaan ma ya
marka sheekadii baa aday kugu sawrantay magacii ay imika maba diido magacii anoo suuq qamaraya rag iyo dumar waxay leeyihiin waxay leeyihiin anoo nina kaltuunay kaltuun cali cabdo kaltuun la yimid ama oran iska qoslaa magaciiba igu soo wareegay gelin hore kaltuunay qori igu yeedha qori gelin hore igu yeedha heestaasi marka waxaa leeyahay sheekadaasi sheeke waxay noqotay cajiiba marka aynu isbaraxnay ina cali cabdo maxay ahayd marka ina cali cabdoosan kasoo sheekey hore uga soo sheekeeyey nin xildhibaan xildhibaanadii hore kow la doortay kamid ahaabaa sheekadan sameeyey xilliyadii lasoo kala qaxay ee nineteen ninety sevenkii bay ahayd hargeysa dagaalada sokeeye ka dhaceen daroor buu joogaa ninku nin waxaysan jiray buu ahaa ayuu joogay ka yimid sacuudiga dabeetood daroor buu tegey daroor buu ninku tegayo dee markuu sanadii laba sano meelaa la joogo qofku waxbuu waayayaa marka sheekadan iyadoo laiska fadhiyo qaxootigii halkii geed hoostii ayaa inan baa ka imanaya sacuudiga maana casiirah de qofka markaad qaxootigi joogto aalaaba qofka yaree ka yimaada iska daa sacuudigaas qofka jabuuti kaaga yimaadaa wuu ka nuurayaa oo uu ka qurux badnaanaya dadkan diiftu ka muuqatay qaxootiga haye inankiiba meesha kasoo baxoo iska buuran waa la eegaayo inankiiba qoladii yimid asalaamu calaykum calaykum asalaamu nimayow inaad tilmaantaan rabaayo maxaa dhacayo nin waxaan doonaya inuu halkan waan xanayn inaan guursado waa las wareysteen ayaa tahayo in hebel waa las gartay kii meesha joogay bay is wareysteenoo kiibaa ku ilow ashariin afartan sano meesha joogay sacuudiga wuxuu gartay walaaladii soo fadhiisa adeer maxaad doonaysayoo markaas wuxuu yidhi hees baan doonaya in gabadheeda loogu sameeyo dabeeto dee waa anigii adigiiyo meel fadhino is garanayno laakiin aanu u wadanno oon iska kaftan dee soo kan awaankii bay ku yidhahdeen ninkii meesha fadhiyey ninkanaaba heesaa aad iyo aad wade maaha waa maaha laakiin in yaro wuxuu isku dayaa kamanka kamanku yaro yaqaanaa aad iyo aad ninkanaanaysa imika haddaan sheego la garanaya sheekooyin qasooyin badan buu leeyahay dabeeto xeertu laskeeda bisaaransanayd waxay istaadeen mashruuca yaryaanayda dhaafin dee soo kan awaankii halkiiba dhiilkii lagu galay waa la kala gooyey lacagtii baa la kala qaadanayaa wuxuu ku liniyo arooskaaga waa goorma iyo dheydkaaga wuxuu ku liniyo heestan samaynayaa waxay mari doontaa broses saddex laxankaa la saaraya saddex midhahan abuuraya saddex waa waxbaa la tijaabinaya maalintaa tobnaad ku beeg haye maalin tobnaad buu ku beegayaa wuu iska ilo lacagtii markii loo dhiibay ayaa ugu dambeysaba warya wacaal ninkan wuu iska tegey wuu iloobay lacagtii muu doonayay haye inankiiba ninkii doondoonayna ninkii hebel ahaayee halkan joogay meeshan waa tuulo waa la soo garanaya ninkii baa la raadiyey markay galabta markay caawa kale arooskii tahay isaga horda la soo toosiyey ismoo dhiinba warma adigiiba haa heestiiba caawa war diyaar baan hebelina mari marka inta badan waxna ma samaynin waxba muu samaynin laakiin caqli buu keeni doonaaye ninkii wuu soo raacay marka baryihii hore aroosyada wax la samayn jiray arooska waa la raaci jiray malxiiska asxaabta way la qadayn jireen way la xiirin jireen way la fadhiisan jireen markuu aroosku yahay lagama heli jirin ninkii sidii baa lagu soo kaxaystaado haye heestii baa laga rabaa dee uu iska fikirayo waxa la sameeyey meel yaroo dargada ahoo jiinkii baa lasoo qaatay oo nin sacuudiga yimid baa gabadha guursanaya moogta haye dabeete markii arooskii lasoo galay ayaa isagoo kamankiistuu soo gelaya meesha aroosadii arooskii oo fadhiyo sacab baa loo tumo waa la garanayaayo intaanu kamanka bilaabin ayuu wuxuu ku odhanayaa arooskii buu kii arooskaaba dhegta u dhawin kulli waxaan ku weydiiyey xaaskaaga magacii haye haye ninka ninki- ninkii arooskii baa yaabayso nin ninkan toban casho hortay dumarka kala qaadatay oo maxay ku weydiinaya oo miyaana kuu sheegin adigu ii iska daayo ii sheeg iminka magaceeda u sheeg markaasuu ku yidhi kaltuun markaasuu ku yidhi kaltuun ayo markaasuu ku yidhi kaltuun cali cabdo okay kamankii buu iska bilaabanaya dabeetana wuxuu yidhi heestan eh, waxaa la yidhahdaa kaltuun cali cabdo anigaa laxanka leh marka laxanka wuxuu ka soo qaatay heese qaraamiya jiri jiray marka waxaad garan doontaa markaan luuqdeeda qaadno haye een, midhaha wax arooskaa loo se- wax loo sameeyey aroosada dhegeysi wanaagsan hees buu bilaabaya kaltuun cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey inaa cali cabdooyey dadkii sacab kaltuun cali cabdooyey alla inaa cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey goormaynu kulanaa kaltuun cali cabdo intaas kaltuun buu ku cel heesaba kaltuun ma dhaafayso intaasuba macaa kooras macaa wax walba ka dhigaya de wax walba heestii arooskii baa saayaga markaas wuxuu isla kugu fahmay kaltuuntii buu bedelayaa alla kurus cali cabdooyey kurus cali cabdooyey kurus cali cabdooyey alla kurus cali cabdooyey Brrrr.
dhan
Intuu saayaga wuxuu ku yidhi war yaa kuli horta ninkan waa awaan baahin baa meesha noo geysee ya ya heestu kaltuun mooye kurus ma dhaafso magaha gebigeeda way taasuba kusoo koobaya ilaan meeshu markaa waa golo kafuul ina cali cabdooye goormaynu kulanaa waa golo kafuul meeshubuu ku sameeyey haayo dadkuna de dadkuna miyigaa la joogaayo dadkuna miyigaa la joogaayo mar dareensana waxaana magaca kaltuun iyo muusiga la tumayo mabsuudka iyo heesta gabadhaa loo sameeyey baa laleeyahay isna intaasuma ku celceliya maanta oo dhan ninkiina waa fahansan yahay ninka odagaa xoolaha laga qaaday maxaa muu fahmin markii dambe kaltuun raaciye kurus ugu daray mabsuud buu yahay de isaguba laakiin de hees marka la sheegay hees de ma gelayso formuladani anyway waana u heestay dadkii wuu u raxay magacii gabadha wuu ugu daray yah sidii buu isku- sidii buu isku baxsaaniyey ninkii markaa ninkaas caqli buu keenay caqli buu keenay caqli horta sheekada saasay ahayd aad iyo aad aad iyo aad waa sheeko aad u cajiiba mahad Een, eh, dabcanna saa tilmaantayna adigana saameyn kugu yeelatay qof kastoo maqlaana waa aad ugu qoslayo oo kaltuun baa lagu yidhi dadka kaltuun igo- dadka iga warnay kaltuun hoteelan ku jira markaan imika ka soo baxayay ayaa inan dhalinyara iga soo baxo wallahi kaltuun cali cabdooy buu yihi oo markaasuu mooday inan inan ka xanaaqayo arwala raalliha buu yidhi kaale kama xanaaqsani baa kuri waxaan anaa idhi igu yeedha ana haddi ku ah
Ah, marka marka wa- waa masahaala haddaanay kurs cali cabdoon aan odhan qaar ba kursi igu yidhahda qaar ba igu yidhahda kaltuun qoloba waxbay ku tirahdaan waagaag Een, mahad haddaynu ka nimaadno dhinaca sheekooyinka waan heesahaagii dib ugu noqdo Een, hees kale waxaa jirtan iyadana lababa la isu raaciyey gabadha waa mida biladiina way qaadatay haddana quruxdiina way qaadatay tartanka gabadha ku guulaystay biladii quruxda qaadatay heestaasi qisadeeda iyo goortay soo baxday waxay soo baxday sanadkii hore waxaa iskale cabdilaahi xasan gani isagaa isagoo maraykanka joogay yuusuf casuuni heestaa ii soo diray laxanka isagaa leh aniga waxaan leeyahay codka muusiga dananayana waxaa isu kala bixiyey ustaad bulshaawi isna aad baan u salaamayaa istaadkaas u kala bixiyey muusigeeda waxay ku bilaabataa iyadoo haddaan inta ka horeysa ka taabanno waxay ku bilaabataa waxay tirahdaan xaruntiyo boodiisiyo boodhari xuskiisay batalaala xeebtiyo xiisaha ku buruuray xidigta bidhaantay bil xalay ka dhalatay biladii xishoodkay xurashadii barbaartay baxsaanay gobaadey halkaasay maraysaa waxay soo martaa burco waxay martaa gemiley dhammaan barigoo dhan bay martaa waxaana kaga jirta ereyga aan ka maqsuuday dhanna baayo waa barigii fogaa baayo luqadda halka laga isticmaalo garanaysaa dhanna baayo haw kacin ilaa boorama ilaa baayo intaasay u dhexaysaa biladii quruxda caasimada kusoo katimaya waa hargeysa waa gabiile waa burco waa bariga oo dhan ilaa baayo marnaa waaxid marnaa waaxid waagaag dhegaystayaasha ayaynu u gudbin doonaa iyadana heestaasi nala maqli doonaan
xaruntiyo boodiisiyo boodhari xuskiisa batala'aala xeebtiyo xiisaha ku buuray xidigta bidaatay bilxalayta dhalatay biladii xisoodkay xulashadii barbaartay badbaadoy xanaano xila lagu baraaray xidigta bidaatay bilxalayta dhalatay biladii xisoodkay xulashadii barbaartay badbaadoy xanaano xila lagu baraaray xiska wad ku baago xalad baad ku beertay xagna xagna bayaqow kicin xiska wad ku baago xalad baad ku beertay xagna xagna bayaqow kicin
qayb kaloo ka mida waraysigana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
orme kobteediyo badarre kabiiray bari gabadha joogtiyo burco gacalladeeday gacalto ya badanay garashada baratay gaari loo buseelay boqortooya guunay baxsaanay goobaade gaban lagu bararay gacalto ya badanay garashada baratay gaari loo buseelay boqortooya guunay baxsaanay goobaade gaban lagu bararay xiska wad ku baago xalad baad ku beertay xagna xagna bayaqow kicin xiska wad ku baago xalad baad ku beertay xagna xagna bayaqow kicin
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijka caweyska washington